halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid a hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysan kartaan barta internetka e v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaaliyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a boqolaal muhaajiriina oo la sheegay inay ku dhinteen xeebaha dalka liibiya kadib markii doonidii siday ay badda ku degtay ku dhowaad soddon qof oo keliya ah ayaa hadda la soo badbaadiyey
waxaan kaloon dhegaystayaal idiin haynaa kolonyo ka tirsan ciidamada amisom oo lagu weeraray gobolka shabeellaha hoose barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka
dooni siday dad markaasi lagu qiyaasay in ay gaarayaan ilaa iyo toddoba boqol oo qof islamarkaana doonayeen in ay galaan dalalka yurub ayaa ku degtay badaha liibiya xalay saraakiil ayaa sheegay in siddeed iyo labaatan qof lasoo badbaadiyey balse boqolaal qof oo kale laga cabsi qabo in ay ku dhinteen meel boqol sagaashan iyo saddex kilomitir u jirta biyaha badda jasiiradda lambadus ee koonfurta talyaaniga doontan ayaa la aaminsan yahay inay degtay kadib markii dadkii la socday ay hal dhinac u wada dhaqaaqeen iyadoo uu ku soo dhowaaday markab ganacsi waxaa jira warar sheegaya in tiro meydad ah soo tuftay badda liibiya
muuqaal video ah oo ay baahisay kooxda isis ayaa muujinaya dilka kooxo ethoobiyan ah oo krishtan ah oo ku sugan dalka liibiya qaybta muuqaalka videoga ah oo ay kooxdu ku shaacisay internetka ayaa muujinaya in labada kooxood ee la haystayaasha ah ay haysteen kooxo xiriir la leh isis oo ku sugan qaybo kala duwan oo ku yaala dalka liibiya hal koox oo la haystayaal ah ayaa toogasho lagu dilay kooxda kalena waa la qalay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee associated press dadka waxfaaqidaha ayaa sheegaya in muuqaalka videoga ah uu la mid yahay muuqaaladii videoga ahaa ee ay kooxdu horay u shaacisay ilaa iyo hadda sagaashan kun oo qof ayaa ka soo cararaya guryahoodii ku yaalay degaanka la yidhaahda anbar ee ku yaala galbeedka dalka ciraaq maadaama ay kooxda isis ay ku fiday agagaarka siday qaramada midoobey sheegtay axaddan maanta ah qaramada midoobey ayaa sheegtay in dadka ay ka soo cararayaan caasimadda degaankaasi ee ramadi iyo saddex degaan oo kale oo ku dhowdhow wargeys ka mid a wargeysyada ugu waaweyn dalkan maraykanka ayaa sheegay in hay-adda f b i-da dalka maraykanka iyo wasaaradda cadaaladda ay si rasmi ah u qireen in inta badan ama dhammaanba qaybta dembi baarista ee ugu sarreysa f b i-da ay bixiyeen caddaymo qaldan kuwaasoo ka dhan ahaa eedeysanayaal dembiye lagu soo eedeeyey tan iyo sanadkii labada kun wargeyska washington post ayaa soo warinaya in iyadoo la xiganaya hay-adda midooda qareennada u dooda dembiilayaasha ee dalkan maraykanka iyo mashruuca loo yaqaano innocence ay sheegeen in baaris lagu sameeyey labaatan iyo sideed keys ama dacwadood lix iyo labaatan ka mida baarayaasha shaybaarka f b i-da qeybteeda sayntifiga la ogaaday in isbarbardhig xagga timaha ah oo ay sameeyeen si qaldan ay u turjuntay islahaanshiyaha baaritaankaasi iyagoo u exday dhanka dacwad oogaha in ka badan sagaashan iyo shan boqolkiiba laba boqol lixdan iyo sideed dacwadood oo dib loo eegay ayaa la ogaaday inaysan sax ahayn hay-adda la yiraahda n a c d l iyo mashruuca innocence ayaa kala shaqeynaya dowladda waxay ugu yeertay washington post baaritaankii ugu weynaa ee dalkan laga sameeya taasoo dib loogu eegayo xukunada la xiriira baaritaanka markhaatiga qaabka santifiga loo maro dib u eegistan ayaa waxaa ku jira soddon iyo laba dacwadood oo lagu xukumay dil kuwaasi oo afar iyo toban ka mid a dilkaasi lagu fuliyey amaba ay iyagu iskood xabsiga ugu dhinteen halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington saraakiil iyo hay-adda u n h c r ayaa sheegay in dooni sidee muhaajiriin boqolaal gaaraya ay ku degtay xeebaha dalka libiya iyadoo in ka yar soddon qof uun lasoo badbaadiyey doonidan ayaa ku degtay meel qiyaastii boqol sagaashan iyo saddex kilomitir dhinaca koofureed kaga beegan jasiiradda lambadus ee dalka talyaaniga warbixintan waxaa noo soo koobaysaa caasho ibraahim aadan
dad ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo toddoba boqol oo qof ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen kadib markii dooni kalluumaysi oo ay ka buuxaan dad muhaajiriinah ay ku qaraqantay xeeb ku taalla dalka liibiya xilli habeennimo ah taasoo noqon karta mid ka mida masiibooyinkii ugu darnaa ee dhibaatooyinka badda midatireniyanka ku qabsada dadka muhaajiriinta ah saraakiil ayaa haddan maanta ah sidaasi ku warbixisay siddeed iyo labaatan qof ayaa laga soo badbaadiyey dhacdadan taas oo ka dhacday xeebo ku yaala dalka libiya taasoo dhinaca koofureed ka xigta jasiiradda talyaaniga ee lambadusa antonio erato oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliska xuduudda talyaaniga ayaa sidaasi u sheegay telefishan la yidhaahdo rai news waxa uu sheegay in afar iyo labaatan meyd lasoo helay haddii arrintan la xaqiijiyo waxa ay tirada guud ee dhimashada ah dhacday tan iyo bilowgii sannadkan ka dhigaysaa in ka badan kun iyo shan boqol oo qof dhimashadan cusub ee dhacday ayaa sii labalixaadinaysa baaqyadii ku saabsanaa in yurub ay jawaab xooggan ka bixiso xaaladda ba'aan ee isa soo taraysa ee muhaajiriinta ka haysata biyaha mediteraneanka kooxaha gargaarka caalamiga ah iyo mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ah ayaa cambaareeyey wax loogu yeeray howlgalka ilaalinta xuduudda ee yurub ee la yidhaahdo dayaxa ugu ballaaran ee dunida kaasoo dhowaan beddelay howlgalka aadka u ballaarnaa ee raadinta iyo gurmadka ee dalka talyaaniga aad ayaan u faraxsanahay waan faraxsanahay qof nasiible ayaan ahay waxaan ku faraxsanahay inaan maanta halkan joogo ra-iisul wasaaraha malta joseph maskat ayaa yidhi masiibada ka dhacda badda miditeraneanka ayaa waxa ay qeexaysaa haddii midowda yurub iyo caalamka indhaha ka xirtaan lagu eedayn doono luuqadda ugu daran sida hadda ka hor loogu eedeeyey markii ay indhaha ka laabteen xasuuqyo dhacay markii ay iska dhegamarinta waxba qaban weyday mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ayaa sheegay in maraakiibta ilaalada xeebaha iyo ciidamada badda iyo sidoo kale maraakiib ganacsi oo ku sugnaa agagaarka iyo doonyo gaafureega loogu talagalay oo laga leeyahay maalta ay ka qayb qaateen howlgalka gurmadka kaas oo ay hormuud ka ahaayeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga ee ku sugan magaalada rome waxa uu sheegayaa in dhab ahaan ay isku dayayaan in dad nool ay ka dhex helaan dadka dhintay ee biyaha ku dhex jira ilaa iyo hadda ma jiraan wax go'aan ah oo ku saabsan haddii ay jiraan dad badbaaday iyo haddii meydadka la helay la qaaday wararka ayaa sheegaya in magaalooyinka dalka talyaaniga qaarkood aanay lahayn wax nafis ah oo ay ku dejiyaan muhaajiriinta sarkaal ka tirsan booliska ayaa sheegay in ay samayn doonaan wixii karaankooda ah ee ugu wanaagsan oo ay ku soo dhoweynayaan dadka cusub ee yimaada markay halkan yimaadaan waxay mar kasta isku dayaan inay helaan shaqo waxay rabaan shaqo waxay doonayaan inay arkaan caasimadda sida balleermo oo kale amaba milan amaba room iyo kuwa la midka ah laakiin marka ay yimaadaan waxaannu samaynaa wixii karaankeenna ah ee dhinac kastaaba leh faahfaahintii u horreysay ayaa ka soo baxday mid ka mid ah dadka badbaaday kaas oo ku hadlay luuqadda ingiriiska kaasoo sheegay in ugu yaraan toddoba boqol oo qof haddii aanay kaba badnayn ay saaraayeen doonta doontana ay u qaraqantay sababa la xidhiidha markii ay dadka hal dhinac u wada dhaqaaqeen markii ay dooni kale oo ay filayeen inay ugu soo dhowaanayso inay iyaga u gurmanayso sidaasina waxaa sheegtay carolata sami oo ah hafayeen u hadashay hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga warbixintaasina caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa noo soo koobaysay halkaad kala socotaana waa v o a washington welina halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a maleeshiyada al-shabaab ayaa maanta weerar gaadmo ah la beegsaday kolonyo ciidamada burundi ee ka tirsan amisom oo kusii socday saldhig ay ku leeyihiin degmada leego ee gobolka shabeellada hoose sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa v o a u sheegay in hal askari oo ka tirsan ciidamada burundi uu weerarkaasi ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen ururka al-shabaab ayaa sheegtay inay weerarkaasi ku dileen shan askarta amisoma halka guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur c d uu isna v o a u sheegay in koob iyo toban maleeshiyada al-shabaab ah ay weerarkaasi weerarkaasi lagu dilay cabdicasiis xuseen ayaa guddoomiyii c d khadka teleefonka ku waraystay baxsishu waa jiraa runtii nimanka sharwadayaasha oo khawaarijta argixisada maxaan ku irahdaa ayaa kolayo amisana oo maxaan ku irahdaa sahay u waday fadhigeeda uu ahaa deegaanka leego ayaa dhabagal ay ku sameeyeen meesha la yidhaahdo tabeelaha yadow jalaad weyne oo u dhow deegaanka yaaqbari weyne runtii oonan leega saas ugu fogeen waa laba sano ka hor waa meeshii aniga igu dhaawici jireen oo baabuurka iga gubi jireen runtii marka nimankii ayagana hadee un meesha khasaara kasoo gaaray nimanka khawaarijta ilaa iyo madax maroodi ayaa la bacsaday ilaa iyo hawdka ayaa maxaan ku raha lala galay ilaa iyo dhowr iyo toban qof meeshan ay kaga dhimatay nimanka khawaarijta ayaa haddaan warkaan haynaa kadib markii maamulkaygii leego iyo la soo xiriiray gudoomiyaha leego markaas hal xilligeeda marka haddana baaritaan baan haynaa laakiin nimanka dhabagalkaasi waa jiray weerarkaasi waa jiraa waa tahay marka bal intaanan khasaaraha iyaga la gaadhsiiyey aanan u gudagelin bal waxaad iiga warantaa kolonyadan amison inta baabuur ay ahaayeen iyo goorta weerar ku dhacay runtii kow iyo tobankii maxaan ku yidhaha barqanimo kolonyada waxay ka timid maxaan ku yidhahdaa beledoble halkaas maxaan ku yidhahda saldhig weyn oo amison oo ku yaala garoonka beledoble runtii waxayna u socdeen runtii deegaanka lego oo halkaasna saldhig weyn ay ku leeyihiin ciidamada walaalaheena amison ee burundi runtii halkaasi marka maxaan ku yidhahda gaari booyada ayaa maxaan ku yidhahday runtii walaxaha qarxa ay u dhigaan miino ah booyadiina runtii maxaan ku yidhahdaa waxaa gaaray runtii khasaare yaraa gaaray dhinaca lugaha ah taayarada saala xilligeeda marka dee ayagiina dee waxba kamayna faa'iidin ado halkaasi kulleyta waa khasaaro a ka dhacay maxaan ku yidhahdaa nimanka khawaarijta hab habuu sii badnaatee marka amsomtina maxaan ku yidhahda meel walbaa lasaga yimid in ayaga lasoo qabto ayaan amarnay nimanka khawaarijta laftigooda in la baacsado wa tahay marka dee ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa shan kilomitr ilaa toddoba kilomitr ala ceersaday ilaa iyo warka la yidhah warka madax maroodi wa tahay hawdka lala galay marka arrintaasi waa jirtaa marka dhinaca amison markaad eegto waxaad tidhi baabuur booyada ayaa miino la kacday oo miino dhulka loogu aasay maxaa dhinacooda khasaare soo gaadhay amison intaanan shabaabka weydiin runtii khasaare hadda maxaan ku yidhahda anagu hubno ma hayno laakiin booyadaas maxaan ku yidhahda in khasaare inay soo gaarto booyada waa jirtaa waa tahay sarkaal dowladda ka tirsan oo magaciisa codsaday inaan la sheegin wuxuu si gaara igu sheegay in hal askari oo ciidamada amison oo burundi ah oo la leeyahay waa darawalkii baabuurkan miinadu la kacday waxaa la sheegaya inuu dhintay maxaa macluumaadkaasi adigu aada ka haysaa ilaa iyo hadda maxaan ku idhahdaa warar horudhaca unbaa maxaan ku booyadaas ayaan ku siin karaa wixii kaloo soo kordhana gadaal baan kasoo sheegi doonaa shirjir ayaan ka qaban doonaa markaas ala ligeeda ilaa iyo hadda maxaan ku raha sarkaalka de hadduu asaga maxaan ku raha og yahay magaciisa muxuu u qariyo muxuu magaciisa inuu sheegay ahayde marka cabdicasiis o marka anagu ma hayno arrintaas askari burundi oo la dhaawacay ma la dilay ma hayno laakiin booyadaas inay wax gaareen waa hay dhinaca shabaab maxaad dhinacooda ii sheegi kartaa khasaare soo gaaray waan haynaa runtii annaga shacabkii oo dhan baa nala shaqeeya saala ligeeda marka ilaa iyo tabeelaha iyo jalaadweyne iyo buri weyne duleedkeeda ah ilaa iyo warta madax maroodi ayaa la ceersanayay ilaa iyo hawdka santeria lagu galay ciidamada walaalahena burundi oo geesiyaasha ah saalailigeed marka ilaa iyo kow iyo toban oo meid ah indhaha laga qaaday waa la arkay meidadkoodii marka ma waxay isugu jiraan ajaanib iyo soomaali ana hadda maxaa ku raa qoryoley usbuuc hore markay kusoo weerareen gurigaygii nimankan khawaarijta ah nin morocana ku jira oo caddaan ah macnaha oo meesha ku dhintay marka beryahanba maxaa ku raha wixii ismiidaamo ku qornaayo wixii ajaanib kulli waa soo raacayaan xilli roobaadkan waa la garanaya marka waa inta ismiidaaminka ku qoran wa tahay marka khasaarahooda dhowr iyo tobankaas waa toban toban iyo kowgaas inay ka baxi waa dhici kartaa laakiin baaritaan baan hayna wixii kasoo kordhna waa soo sheegi doona wixii amiira ah wixii oo saraakiil oo nimankaas khawaarijta argagixisada ah wa tahay iyaguna waxay sheeganayaan in shan ay ciidamada amisoma dileen adiguna waxaad leedahay iyagii waxaan ka dilay koob iyo toban ayaa meydkooda imika lahaya marka so uma eeka guddoomiya in dhinac walba uu doonaya inuu warbaahinta uu sheego wuxuu isagu jecel yahay maya ma ahano aniga hadda qarsa maayo markii qoryol ay igu soo weerareen usbuuci hore waa sheegay in hal askari iga dhintay afarna iga dhaawaceen macnaha hadda gaari in boolid maxaan ku rahda nagala gubayo maxaan ku rahda taayeeradii maxaan ku rahday miinada waxa gaarsiisa waa sheegay qarsamayno anagu dhinaceena wixii na soo gaaray marka rag a k forty seven ama small army wata ama hub yaryar iyo dad hub waaweyn haysto hawsare iyo maxaan ku rahda beebayaal iyo kaarayaal inayna isku itaa lahayn oo isku hata dagaal lahayn waa cabdaasidii waad garan kartaa marka saa laleeyahay marka khasaaraha semberi xaggooda uu badan yahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur sidi oo khadka taleefonka ugu warramayay cabdicasiis xuseen oo washington jooga
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan halkanina waa v o a washington haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada iyo wararka v o a waxaad kala socon kartaan boggeenna internetka ee v o a somaali com markana dalka yeman dalka yeman waxaa weli ka qaxaya qaxooti fara badan oo ka cararaya colaada dalkaasi ka taagan waxaana qaxootigan oo sii raacay doonyo ay qaarkood gaareen dalalka jabuuti iyo soomaaliya haddaba wariyaha v o ada ee jabuuti ramadaan muuse ayaa dooni ka raacay dalka jabuuti booqdayna magaalada cadan haddaba maxamed cabdi sandheere ayuu uga waramay wixii uu kusoo arkay magaalada cadan
aada iyo aad ayaad umahadsantay inta badan marka jabuuti la joogo jabuuti las odhan karo dee maanta waaba welibana meesha ugu dhow oo badun dee looga tallaabi karayo xaggan magaaladan cadan waxaa haddana aad kala kulmaysaa dhibaato sidii aad ku heli lahayd doon amba dee markab ku geeya magaalada cadan waayo inta badan isu socodkii caadiga ay jiray uu joogsaday xabsi ay inta badan ka muujinayaan doomihii amba maraakiibtii da iyagu tegi lahaa marka hore marka diyaaradna hadalkeyga daaba iyadoo kolkaa xaalku sidaa yahay ayaa koox haddaba c n n telefishinka caalamiga ee mareykanka ka socda iyagu ay qaateen oo v o na de marka ay ku wehelinaysay doon ay kareysteen marka ayaan ku weheliyey sidii baananu ku tagnay magaalada cadan iyadoo inta badan aad arkaysid markaad sii socoto dhexda magaalada cadan aad kusii socoto maraakiib fara badan oo iskugu jira reer galbeed xitaa qaar iraaniyana waan ku aragnay iyagana laba markab oo inta badan qaarkoodna wax kuweydiinayan qaar kalena de aana waxba kuweydiinayn waan gartay marsada xaggii marsada haddaba markaan ka galnay magaalada cadan ee dekadeedii waxaa waxa cajiib oo dee lala yaabo ahayd ina meeshu ahayd baa cidla walaa wax markaboo joogo walaa wax doonoo joogta aanay wax adeegi marnaba aanay kaga socon halkii kolkay ku xidhatay doontii aanu la soconay ayaanu kadibna kooxo kala duwan oo aan marka horeba sisii ogeyn iyagoo halkii naga qaadeen oo aanu magaalada sidaade uga sii tallowno aan kusii galnay waan gartay waan u iman doonaa arrinta dadka soomaalida iyo reer jabuuti jaariyadda halkaa deganayd hase yeeshee waxaa wararku ay sheegayaan toddobaadyadan in dagaalka ka dhex socda dowladda madaxweyne cabdirabbo mansuur haadi ee taageerada ka helaya isbahaysiga khaliijiya wadamada sunniga ah iyo dhinaca kale oo shiicada xuutiyiinta in ururkii alqaacida qaybtiisa ee yemen inuu aad dhul magaranaysa u qabsanayo u baahayo marka wadamadan iminka weerarka ku haya xuutiyiintu miyayna igu dareensanayn khatarta ururka alqaacida way jirta xaqiiqada aad tilmaantay in xoog koox kooxdan alqaacida qaybtan yemen iyagu mar si xoog leh dee ugu soo durkayaan waxaana dhamoodaa run ahaan inaanay dareensanayn oo labada dhinac iyagu ay si gaara iskugu mashquuleen waxaa aan ku kamid a tallaabooyinka kala duwan ee ay ka sameeyeen kooxahaasi alqaacida iyagu taageersanaya yemen in laba xabsi oo ku yaala magaalada cadan ay jebiyeenba oo ay dadkiina yidhaahdeen ay awda ka qaadeen oo soo dareereen nin soomaaliya un kula kulmay uu yihi afar sanadood baan xidhnaa in afar sanadood uu xadhigiiso toban sanadood ahaa afar sanadood uu xidhnaa iminkana kooxda alqaacida ay ooda ka qaaday oo uu yahay markaa maxaabiistii aan ka faa'iidaystay inay kasoo baxaan jeel ka mid a jeelalka cadan ku yaala marka aad iyo aad ayay iskugu mashquulsan yihiin oo waxaad arkaysaa inaanay la dareensaneen kolba ruqaansiga iyo hore hore socodkan ay usoo socoto amba ay ku qudaysanayso kooxdan alqaacida ee dalka yemen waxaa kaloo aad arkaysaa xagga nolosha xitaa magaalada qeybo fara badan inay ku fideen inkastoo la odhan karo noloshu aada iyo aad bay u dhibaataysan tahay maanta magaalada cadan khaasatan waayo biyo la-aan baa ka jirta xoog leh daawo la-aan hay-adda save the children oo kale oo iyadu aada uga howlgasha oo meelo kala duwan la geysay waxaanu ku aragnay hawsha fara badan ee haysata hay-addu xitaa sidii ay biyo u heli lahayd hosbitalka amba dhakhtarka marka ay gacanta ku hayso waan garta ay ugu fudaydin lahayd eh, dadka marka jaaliidii reer jabuuti ee ku sugnayd eh, magaalada cadana tagtay iyo soomaalidii kale ma- maxay xaaladoodu tahay iminka inta badan markay tahay dadka reer jabuuti dowladda jabuuti baa beryahan dambe oo dhan waxay ku guda jirtay hawlo ay k- magaalada muuqa ay iskugu keenaysay dadka reer jabuuti ee qeybaha kala duwan ee wadanka yeman ku nool hadday tahay cadan oo inta baabuur lagaga soo guro dee wakti ay geli karaanba marka la iskugu keeno intooda badan magaalada tais kadibna laga soo gudbiyo muuqa la iskugu keeno halkaana laga soo saaro doomo jabuutina dee sidaas ay kusoo galaan marka ma- waa in, ah, waa qoys qura oo asalkooduna welibana uu yeman yahay oo reer jabuutiya ayaan kula kulmay magaalada cadan Eh, in, eh, markii dambena qoyskaasu dabcan wanaga na soo raacay marka in, eh, qoysas soomaaliya waan ku arkayay waxaa kamid ahaa in mid aan eh, laftiisa la kaftamay oo dadkaasi aan kamid ahaa oo doontii aan la soconay anagu soo raacay oo inuu soomaali yahay noo xaqiijiyey hase yeeshee aan garanayn eh, a- in, eh, af soomaali oo isagu tilmaamay inuu ku socdo eh, eh, inuu ku socdo soomaaliya oo markaasuu tago oo degmooyinkan eh, kala duwan ee buuhoodli oo uu dhashay waxaa soomaali qoysas kaloo soomaaliya way jireen oo iyaguna tilmaa loo sheegay inay in badan ku noolaayeen eh, ma- magaalada cadan waktiyadii welibana ay kasoo jeedaan eh, ingiriisku markii uu deganaa magaalada cadan ay dadkii iyaga awoowayaasha u ahay halkaas yimaadeen sidiina ay ugu tarmeen maantana ay tahay markii horreysay ay kasoo baxaan iyagoo xagga soomaaliya usii jeeda jabuutina dee soo maray dabcan kaasi waxau ahaa waryaheena jabuuti ramadaan muuse oo dhowaan tegay magaalada cadan ugana warramaya wixii halkaasi uu ku soo arkay maxamed cabdi sandheere
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo ad naga maqlaysaan waana sagaal iyo tobanka bisha abril sanadka laba kun shan iyo toban idaacadda waxaa daadihinaya falastiin axmed imaani anigoo ah cashi ibraahim falastiin waxaa la yidhi ninkay ku hartay oo howle haysataa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo adiga ayaa markana la soo gaaray
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah xaliimo ismaaciil ibraahim oo ah guddoomiyaha guddiga farsamada ee shirka maamul u sameynta gobolada mudug iyo galgaduud oo ku sugan magaalada cadaado waxaan wax ka weydiin doonaa howlaha shirka iyo waxyaabaha la fili karo muddada shirkaasi uu socdo En, marka ugu horeysa xaliimo en, kusoo dhowow barnaamijka en, wicitaanka dhegaystaha waa mahadsan tahay bu aada u mahadsan tahay waxaa nooga warantaa shirku hadda heer bilow uhuu joogaa en, maxaa suuro gala ilaa iyo hadda en, sideese shirku u socdaa wuxuu furmay khamiistii markay bishu ahayd lix iyo tobankii abril uu furmay shirka muddadaas intii ka horreysana waxaa u socotay doodo iyo beelo la heshiisiinayay iyo shirka in uu meeshu ka furmi lahaa iyo arrimo badan ay socday sababtoo ah waxayna qaadatay wakti badan sababtoo ah go-aanka in goboladan ay midoogaan waxaa madaxdii goboladan ay saxiixeen Ab- een, julaay soddon iyo kowgeedii annaga guddigeenana waxaa la magacaabay labaatan iyo lixdii agost ee laba kun iyo iyo afar iyo tobankii sida kugu muuqato muddadaas oo dhan oo sideed bilood iyo wax la jiro ee un maalinba meeluu soo istaagaya ilaa uu shalay kasoo gaaray oo runtii la- si- laisla qaatay laislana ogolaaday inuu shirkii furmo meelaha dhan oo deegaanka waa waa wada joogeen way ka qaad qaateen furitaankaas iyagoo ka kooban bulshada inteeda kala duwan shirki shirki markuu furmayna si offic- ha, si si muxuu ahaay official ah oo madaxweynaha wuxuu ugu soo wareejiyey guddiga farsamada iyadoo oo marjac markaasna uu guddiga farsamada uu usii yahay Een, saxiixayaasha oo deegaamadii istagay iyo wasiiradoodii iyo xildhibaanadoodii ka- qayb ka mas-uula oo oo qaaday mas-uuliyadaas in wax allaala wixii annagu aan markaas socodsiin weyna inaan ula noqono Een, maadaama aana anaga guddiga farsamada oo sameynayo dariiqii loo mari lahaa in maamulkaas uu samaysmo marka en, hadda ma dhan yihiinoo ma joogaan ergooyinka shirka ka qaybgeli lahaa ee beelaha
hadda een, ergooyinka shalay shirka furidiisa waa u yimaadeen in badan waa joogtaa in badanna way kala noqdeen ergooyinkii marka dadka yimid dadweynihii deegaanka deganaa waay oo danaynayay shirkaas inuu furmo laakiin ergooyinkii hadda kadib aa loo fadhiisanaa hadda kadibaa waxaa odayaasha runta ah oo jeenwinka ah oo goboladan ka soo jeeda aan isu keenaa markay isu yimaadaanna ayagaa ergooyinka xulaaya ergooyinka markay ayaga xulaan oo magacyadana siiyaan markaasaa annaka guddi ahaan aan u wacaynaa ergooyinka oo la keenaa si ay shaqadooda u qabsadaan marka ergooyinka ma waxaa lagu saleynayaa xali maqaabeeleed mise qaab maamula lagu saleynayaa ilaan heshiiska waxaa saxiixa markii hore madaxda maamulada ka jira deegaanada mudug iyo galgaduud marka hadda weli ma ayaga awoodda sii yeelanaya mise beelahay kusoo wareegeysaa
ergada waxaa xulaaya oo mas-uuliyaddeeda iskale oo oo oo lagu wareejinaya odayaasha dhaqanka ee beelaha ayagay u taalaa marka haddii ay degmo degmo u xulanayaan iyo haddii gobol gobol u xulanayaan iyo haddii ay u xulanayaan muxuu ahaa qaab qabiil waa odayaasha mas-uuliyadooda saaran waana yaqaanin odayaasha waxa waaye waxa ay ku xeel dheerayaasha ay kuinay isugu yaqaanaan iyo siday u kala koreeyaan ay isu yaqaanaan marka ayagaa iskale mas-uuliyaddaas
marka haa waa ku garta xalimo marka goormaa la filayaa inay odayaasha qabiiladu inta fadhiistaan ergooyinka ay soo gudbiyaan ma jiraa wakti loo qabta
toddobaadkan gudihiisaba haddii ilaaha idmo beriba waxaan u fariisanayno waxyaabaha aan u fariisanayna kati ka mid tahay inaan bilaabno odayaasha sidii la iskugu keeni lahaa
maxay tahay doorka ay ku leeyihiin saxiixayaasha qorshaha maamul u sameynta eegobolgobolada sida ximiniyo xeeb ahlu sunna iyo galmudug
sidaan hore kuugu sheegaba annaga mxuu ahaa sidaan hore kuugu sheegaba annaga mabdaca aan ku shaqeynayno ama dariiqa aan ku shaqeynayno ama waxa t o r-ka loo yaqaano oo aan ku shaqeynayno waxaa noo soo dejiyeen oo noo dhiibeen saxiixayaasha saxiixayaashaasoo isugu jira maamulo jira madaxdooda wasiiro beelaha deegaankaas degan kadir ka tirsan isugu isugu jira haddana waxay noqonaysaa maadaama markii horeba ayaga ay noo soo na siiyeen mandatka aan ku shaqeynayno ayaga ay na siiyeen haddana waxay noqonaysaa mar kasta inay noqoto meel aan ku tiirsano oo marjac noo ah haddii wax naga xirmaan haddii wax naga adkaadaan haddii siyaasiyin wax si naga noqdaan meesha aan u noqonayno waayo laakiin shaqadan fulinteeda dariiqaas la sameynaya barse la waxeynayo waxaa guddiga farsamada aa ka mas-uul ah farsamo ahaan waa mahadsantaha xaliim markana dhegeystayaasha soo ka kooban qabiilada kala duwan waa mahadsan tahay markana waxaan siinayaa dhegeystayaasheena qof ka mida walaal magacaaga meeshaa joogta adoo ku bilaabaysid maxaa weydiineysaa guddoomiyaha guddiga farsamada ee shirka maamul u sameynta gobolada mudug iyo galgaduud
bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga sheekh cabdirashiid macalin maxamed baa la yihahdaa waxaan kamid ahay mas-uuliyiinta ahlu sunna waljamaca waxaana joogaa magaalada muqdisho guddoomiyaha soo dhawo xalima waxaan waxaan weydiinayaa kow dadkii gobolkaas intii looga dhibaatada kasoo maray ahlu sunna waljamaca sidaan maqlayno hadal mooyaane aan weli si toosa aan si toosa loola dhiilgarayn maxaa idinkaga qorshaysan waa qodob qodobka labaad roolka wasaaradda arrimaha gudaha maamul ee ka socda guddiga ka socda guddiga guddiga aada guddoomiyaha ka tahay saxiixayaashii iyo odayaasha maxay roolkooda see u kala cad yahay labadaas su-aalood baan marka hore rabaa inaan su-aalo xaliimo waa mahadsantaha haye xaliimo waa mahadsantaha abo ahlusunna waljamaaca roolkay lahayd iyo iyo wixii ay goboladan kasoo martay cid inkiri karta ma jirto aniga waxaan isku tiriyaa dadka qaybta ka ahaa inaan ahay ahlusunna waljamaaca oo nusamareeb iyo ilaa gurceel iyo ilaa eeriyadaas aan deganaa sideed sano on ka shaqeynaya dadkaan u shaqeynaya oo wax u qabanayana ayagaa mas-uulka ahaa ayagaan liidgareynayo tan kale waxaan aaminsanahay meeshaan waxaa isugu imaanaya beelihii deegaankaas deganaa ahlusunnana waxay kamid tahay beelahaas deegaanka degana ee dhirka kama soo dhicin oo dad gooni ahoo meel gooniya taagan ma aha midda kale saxiixayaashii oo barnaamijkan waxaa ku jira waxaa kamid ahayd ahlusunna washan jameeca oo sheekh ibraahim oo u saxiixay isagiyaana hadda goobjoog ah oo kamid ah saxiixayaashii aan ka hadlaayo aan marjaca ugu noqonayni saasaasaan ka eri midda wasaaradda arrimaha gudaha broseskan dhanba iyo muxuu ahaa barnaamijkan ah in la sameeyo gobolada maamul goboleedyadii oo usii laabanaysa muxuu ahaa in d- ummadda soomaaliyeed la gaarsiiyo inay doorasho galaan oo oo hal qof iyo iyo iyo hal cod inay noqoto broseskaas dhanna waxaa dawladda mas-uul ogaa dawladda soomaaliyeed ee federaalka ah mas-uulka ah dawladdana waxaa u qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha marka doorkaasayba ku leedahay inay ayada tahay qof qolada barnaamijkan halidiisa iskale waa mahadsantahay xalima waxaa jirta in dad badan ay qabaan fakarka ah in ay habboonaan lahayd intaan shirka loo gudbin in marka hore dib u heshiisiin dhab ah beelaha gobolka wadadega loo sameeyo si ay hadhow u fududaato in maamul la wada dhisto oo dadka iyagoo isku uursan ay maamul samaystaan ma u aragtaa adiga in dib u heshiisiin guud oo gobolka ka dhacdaa ay tahay tallaabo laga booday
horta dib u heshiisiin gobolka waaba ka dhacdayba intay la eg tahayba dhismareed beelo badan oo deegaankan deganaa isugu yimid odayaal caan ah oo mas-uuliyiinka ah beelaha deegaanadan deganaa isugu yimid meeshaasna waxaa ka socotay muddo bil iyo ka badan dib u heshiisiin runtii aada u wanaagsan oo beeluhu ay intooda badan ay ku heshiiyeen iskula calool foogaadeen ilaa ay gaareen inay wada wax wada saxiixdaan oo ay wax wada samaystaan oo haddana usoo si maamul samayntii oo lagu sameynayo hadda cadaado lagu sameynayo maamul samayntii oo shirkeeda uu cadaado ka socdo taas taas aan ka leeyahay midda kale aniga waxaan qof ahaan waxaan qabaa labaatan iyo shan sano iyo in ka badanba gobolkan waxaa ka socday dagaalo beelaha degan dhexdooda ay isdilaayaan waxa keenayana waxay ahayd maamul la-aanta haysay ama meel ay meel wada hogaaminaysa ama hogaanmida ay ku midaysnaayeen waxaan aaminsanahay marka markii hogaan la helo oo maamul la helo oo instituushino u dhisnaan inay tahay dadka sameynaya nabadaas iyo dib u heshiisiintaas sida meelo badana oo oo kamid ah muxuu ahaay wadanka kamid ah oo samaystay maamulo ay kamid tahay somalilan oo waxa hogaanka u haayo oo xariga u haayo inay meeshaas nabad ka jirto waxa waaye dawladda muxuu ahaa dowlad goboleedka ka jiro iyo nidaamka ka jiro waayo oo haddii ay wax dhacaan cidda u gurmanaysa waxaa waaye ciidamadii oo dadkii kala joojinaysa oo dhexdhexaadinaysa oo dhexgalaysa tusaale kale waxaa nabadda lagu noolyahay puntland nabadda lagu noolyahay puntland waxaa keenaysa hogaanka hogaankaas oo ciidankiisii leh oo sharcigiisii leh oo maxkamadihiisii leh oo booliiskiisii leh marka waxaan qabaa haddii aan aan aan aan ka bilaawno inaan dhisano maamulkii maamulkaasaa keenaya nabad in lagu wada noolaado isagaa ilaalinaya nabadda laakiin haddaan maamul jirin cid nabad ilaalinaysa male maalin kastana waa la isdilaaya waa mahadsan tahay n xalimo markana waxaan siinaynaa dhegeystaha xiga walaal adoo magacaaga ku bilaabaya meesha aad joogto maxaa weydiineysaa guddoomiyaha guddiga farsamada shirka maamul u sameynta gobolada mudug iyo galgaduud
waa mahadsan tahay falastiin axmed imaan xalimo waan salaamayaa falastiiniya dhammaan bahda v o eda waan salaamayaa salaan ka bacdi waa sumaya macalin xuseen joogta gobolka galgaduud xalimo waxaan weydiinayaa imisa cisho ayaa loogu talagalay marka koobaad shirka imisa cisho ayuuna socdo ugu talagasheen imis imisaas ugu talagasheen ergada ka qaybgelaysa shirka oo soo xolanaysa madaxweynaha
waa mahadsanta waxaa shirka waxaan ugu talagalnay inuu socdo muddo afartan iyo shan cishood ah oon kusoo dhamaystirno kusoo afjarna haddii ilaahay noo fududeeyo muxuu ah ergadana waxaan ku talagalnay ilaa saddex boqol iyo konton waa ka badnaan karaan waana ka yaraan karaan n xalimo horey waxaad ku jirtay guddigii farsamada ee soo xulitaanka baarlamaanka iyo arrimaha constitutionka kasoo shaqeynaya iyo doorashadaba way aragnimo badanaa dabcan aad qabanqaabadaas hore aad ka soo qaadeen waxaa ka mid ahaa in dumarkaoo kale wixii hore loogu heshiiyey aysan ka helin ma jirtaa wax gaara oo hadda dumarka loogu tala galay maxaase isleedahay waaye aragnimo waa kala timid guddigii farsamada ee hore ee aad ka midka ahayd oo aad hadda ku dabaqaysaa arrinta maamul u sameynta gobolada mudug iyo galgaduud
haddii aan soo qaato haweenka waa run haweenku haweenka soomaaliyeed bulshadan qeyb weynay ka yihiin aaday ugu ugu badan yihiin haddana markii la fiiriyo inay xuquuqdooda helaan aaday u yar tahay dhanka kale haddana marka la fiiriyo cidda wax dhisaysa oo taagan oo muxuu ahaa qurxinaysa wax kastoo la sameynayana waa haweenka waayo aragnimo waxaan kasoo qaatay haweenka naftooda oon doorkooda ciyaaraynin oo wixii ay xaqa u lahaayeen aan doonanaynin oo aan moodidba inay raggooda ay uga xishoonayaan laakiinse waxaan rabaa way ugu gudisnaani doontaa tii horeeto haweenku darsigay soo qaateen say u sugaayeen ay ulahaayeen waa la idiin garanaa loo garan waaye marka waxay waxay u eg tahay inay aada uga diyaarsan yihiin odayaashuna sida ragga way u xodxodanayeen inay gabdhuhuna u xodxodan doonaan ra'yo kale xataa waa jiraano in haweenka qeybtooda gooni loo siiyo iyagu ay qaybsadaan aas xataa waa ku dadaalaynaa haddii ay noo suuro gasho marka tallaabo ii hore oon qaadnay mid kasii horeysaa noo suurogeli doonta ilaahay idankiisa inaan qaadno
waa mahadsan tahay ergooyinka markii la yidhahdo soo xulistooda oo kale waxay ka mid tahay meelaha caqabadaha ay ka yimaadaan tiro intee la egaa ugu tala gasheen beelaha in ay helaan meeqo beeloodoo gobolka degan ayaase ergooyin helaysa beeluhu waa intee iyo tirada ergooyinka
tirada guud ee ergada waa kuu sheega waa saddex boqol iyo konton ilaa iyo hadda aan leenacmo waana ka badan karaan wayna ka yaraan kartaa laakiin hadda numberka aan aan cabirka ka qaadana waa intaas beeluhuna hadda beelaha ku jira guddiga farsamada waa kuwa iyo toban beelood laakiin waxaa jira beelo kale oo badan oo hadda guddiga ku jirin iyadana waxaa waxay noqon doontaa in go-aan laga qaato marka beel walbaahi xubno isku mida miyay beeluhu heli doonaan mise waa u kala badan doonaan xubnaha uga qeyb galaya kulanka sidee loogu qaybinayaa kow iyo tobanka beelo
beelaha beelaha goboladan degan waxay leeyihiin odaya oda dhaqameedyo soo jireen ah wax ay qab qaybsadaanna tan uguma horeynin wax kastay qaybsadaan waxyaabo badan ay qaybsadaan odayaashu way yaqaaneen marka beel kasta qeybteeda iyo siday noqonaysa ayagaa u fariisanaa ayagaa ku heshiina ayagaa qaybsanaa wax caqabada ma isleeda way ka imaan karaan marka la gaaro soo xulista ergooyinka
shaqo markii la bilaabo weliba laga dhex bilaabayo deegaan muddo conflict iska hor imaad badan oo ka jiray degaan aan maamul rasmiya oo midaysan aan lahayn degaan haddana u badan muxuu ahaa dad aada u ad adag oo oo oo oo muxuu ahaa xoolo dhaqato u badan lagu lagu lagu la yiraahdo markasta waa gobolkii dowladnimadana laga dhiso dowladnimadana laga dumiyo runtii dadka soomaalida ay halhees ay u tahay aana ku darta markaa shaqo bilaabaysid markasta inay qalad qaldaad badan ka imaanayaan yes wa wa wa wa waa aaminsanaha inay caqabado badan imaanayaan laakiin haddana waxaana laga rabaa inaan la nimaadno xirfadii aan caqabadahaas ku xallin lahayn sidaan uga hortag lahayn iyo meeshaan la aadin lahaynba waa mahadsantaha dhegeystayaashaan siinayaa markan walaal magacaaga iyo meeshaa joogta adoo ku bilaabaysid maxaa weydiineysaa guddoomiyaha guddiga farsamada shirka maamul sameynta mudug iyo galgaduud xaliimo yare
yahay walaal waxaa la yidhahdaa axmed kaalil buuxi waxaa joogaa magaalada muqdisho waa salaamaya dhammaan dadka ku jira
xaliimaa ku jirta ku jira xali guddoomiyahana waa salaamaya xalimo yarey waxaa rabaa inaan su-aalo runtii waxaa ka horeeyay maamulkan maamullo fara badan ee dalka laga dhisay qaar ka midana waxaa ka dhacay dhibaato dagaal barakac is-afgarawaa dadka dhexdiisa iyo dawladaba dhex mara suuragal ma taha iyadoo laga faa'iidaysanayo waxyaabihii lasoo maray oo cashar laga dhiganayo waxyaabihii inta badan dadka soomaaliyeed meeshii ay lahayeen wanaag ka gaara isku diray iyadoo laga faaciidaysanayo waxaa la yidhahdaa qofka muslimkaa laba jeer bel lagama wada qariiro in si wada jir ah oo isfahan iyo wadatashi uu ku jiro oo cadaalad salka ku haya dawladda iyo dadka gobolada dhexe iyagoo ka faa'iidaysanaya taariikhdaas si wada jira maamul aayotiin leh oo ubadkoodu u aayo iyaguna mataqaanaa ay taariikhda ku galaan oo dhaxal wanaag ka helaan inay si wada jira u dhistaan suuragal ma tahay waa mahadsan tahay haya xaliimo waa mahad waa mahadsantaha abo horta taariikhda waxaa loo bartaa in lagu cibro qaato oo qaldaadkii hore aan lagu noqonin wixii fiicnaa oo qurxoonaana in laga qaato oo lagu dabaqo nolosha markaas aad unkaysid oo aad bilaabaysid annaga haddana nasiibaan baleenaho maxaa yeelay gobolaan naga horreeyey goboladaasaan darsin iyo aan cashar aan ka qaadan karnaa ninka xiriirna waa la yeelanay dadkii maamuladaa sameeyey siday u sameeyeen iyo dariiqaday u mareen iyo wixii caqabadaa oo ku horyimid siday u xaliyeen sida beelaha ay wax ugu qaybiyeen waxyaabahaas oo dhan xataa annaga dersinay noo ahedo waa waa nasiibaan u lahayn in nalaga horeeyo annagana waxaa naga nasiib badan gobolada naga dambeeya oo runtii nasiibsanayo oo cashar naga qaadanayo oo dersin ay naga qaadanayan in iskool lagu jiro umalaynen saa hore u sheegay caqabado waa imaanayan waxaanan rajeynaynaa gobolkan inuu noqdo maamulkaas midkii u dhow mid u dhow dariiqii saxda ahaa aada ugu dhow haddaana boqolkiiba sideetan in uu noqdo waxaan kaloo ah aan ku sheegayaa gobolkan dadka degan lama wax wax looma doodoobi karo waxna laguma jadoobi karo waa dad soo wada taagan waa dad wada xisaabtamaya waa dad markay fadhiyaan siay u gorgortamayaan u xisaabtanaan aasiyaada laakiin wanaagooda uu yahay markay go-aan gaaraan sida quruxda badan ay u gaarayaan ay isula qaadanayaan ay u fulinayaan marka kuwii horena casharaan ka qaadanaynaa annagana waxaan iska ilaalin doonaa inaanan qalad gelin waxaana rabnaa in wax lagu daydo oo qurux badan ay kasoo baxdo muxuu ah maamul sameyntan haddii ilaahay yiraa waa mahadsantahay n xalimo n yaa marka soo dooranaya madaxweynaha n maamulkaasi uu yeelanaya ma ergooyinkaas soo dooranaya mise qaab kaloo loo dooranayaa jirta wallaahi go-aan aan hadda hadal aan hadda aniga keligay kuu sheegi kara ma aha waa go-aan u yaala muxuu ahaay ummadda maamulkan dhisanaysa iyo cidda mas-uulka ka ah waxayna noqon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo markii aan road map kusoo saarno ama habka qariirada aan ku shaqeynayna aan soo saarno ay kusoo bixi doontaa habka ay noqonayso sida dooranaysa madaxweynaha inay erga tahay iyo inay baarlamaan tahay waana si dhaqsiyaa way u imaanay haddii alla yidhaah
waa mahadsantaha ugu dambeyntii xalim waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa is leedahay shirka hadda heer bilow uu jooga sidii adigaba aad inoo sheegtay afartan iyo shan cisho aadna haysataan howlaha idiin yaalla markaa qiyaasto adiga ka waaya aragnimadaada maxaa ka filaysaa inay kul shirka ay kasoo bixi karaan
horta waxaan mid waxaa nasiibka aan ku lahayn daahidda uu daahay shaqana laga sugayo inaan ku dhex qabano afartan iyo shanta cisho aada noo suura gashay inaan qabsano oo qeybo kala duwan ah kuwaasoo kale ah sidaan annaga u shaqeyn lahayn sidaan isu maamuli lahayn meelahaan u mari lahayn ciddii aan la xiriiri lahayn sii kala barashada iyo sii kala raadinta muxuu ahaay degaanadeena iyo inta ay ka kooban yihiin iyo oo afartan iyo shanta cisho aan ku dhex qaban lahayn waxaa noo suura gashay inaan qabsano waxaan ka filaya marka inuu nooga soo baxo mar allaala markii ay noo sahlanaatay inaan odayada isu keeno waxaan ka filayaa in odayadaas dhaqanka ee genuinka ay ergadi markaan tiradeeda siina ay qeybsadaan haddii ay noqoto in ergada dastuurka ansixisana waxyaabaha aan qabsano waxaan kamid ah dhinaceen dhinacii oo socda dastuurkii oo la sameynaayo oo oo naloo keeni doono haddii ilaahay yidhaahdo daraftigii ugu horreysa naloo keeni doono ergadaas inaan ka ansixino dastuurka markuu soo dhamaado markii haddii ay noqotona in baarlamaan loo gudbina inay sahlanaan doonto odayaasha inay u sahlanaan doonto in ay baarlamaanka soo xulaan oo inta ergadu ay ka doodayaan dastuurka oo ayaga lagu wacyigelinayo dastuurkii siday u qaban lahayn odayaashana dhinaca kale ay ay kasoo xulaan baarlamaanka waxaan ka filayaa inay kasoo baxdo gobolkan dowlad maamul toosan oo sax ah oo ilaahay idankiisa lagu la dhihi doono kii ugu habboonaa waayo noqon una noqon doono dersin iyo dariiq fiican ay maraan kuwa kuwa dhiman aada umahadsantaa xaliimo intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahayd guddoomiyaha guddiga farsamada ee shirka maamul u sameynta gobolada mudug iyo galgaduud xaliimo ismaaciil ibraahim oo ku sugan magaalada cadaado tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aad ay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka uu idinkaga imaanayeyna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhowaada xubintii ganacsiga oo inoo haya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ganacsiga soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha sida aadka ah ugu wacan dhaqashada xoolaha inkastoo sidii la rabay aan u gaarin haddana waxaa sannadahan dambe ganacsato isu tegay ay bilaabeen shirkado caanaha geela ka ganacsada cabduqaadir faarax gurey waa maamulaha shirkad diyaarisa caanaha geela oo ku taala degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud v o a ayuu u waramay bismillahi raxmaan raxiim kambaniga horta waxaa la yidhaahdaa magaciisa dhaymaal waxaa la aas aasay labada kun iyo toban iyo saddexda hadda wuu laba jirsaday baahida keentay waxay ahayd maadaama oo dadka halkan uu resourcekiisu uu yahay xoolo ku dhaqan xoolihiina si habaysan ayna ugu dhaqmin in aan ku dhiiragelinno oo tusno qaabka ay xoolaha ku dhaqdaan qaab ka beddelan in lagu dhaqan karo sida jirtaba geelu mar walba isku caano ma ahan mar geelu waa dhalaa mar geelu waa guran mar waa irmaan yahay laakiin sida qaalibka ah adugu ilaa boqol laba boqol oo liitar maalinkii oo caana waa keenna laba jeer baan keenna habeenkii iyo subaxii kasukow shirkadan caanaha geela ka ganacsata waxaa jira haween wadooyinka cabudwaaq ku iibiya caanaha kuwa oo waxbarashada ubadka iyo nolol maalmeedka reerka oo keliya ka hela magacayga waxaa leeyahay sacdiya cabdulaahi barqadle waxaan gadayo intii laba sano ah waxaa igu jira caruur yildaha igu xariirtoon ku biilaa caruur baan waxbarasho meesha ugu haya dugsiya iskuul hadba si mar toban baa qabtaa mar labaiyo toban baa qabtaa marba wax halka caag toban kun baa iigu jirto marbahaa mar waa layga qaataa oo waa ii gadmaan marna waa ila fadhiistaan dhowr gaari oo isnaqaana waa laygu qoraa waa la isiiyaa waa lalayga qaataa magaaladan waa iskala nasiibiyo mar xala waa nagu baareen oo waa noo yaalaan lix caag baan qaatay afar baa ii taalo marba waasi waxay isugu jiraan soo sacya dhay waxaa la cabbaa dhayda geel iyo aariba waa qabannaa waxaa suuqla ariga geel ariga dadku waa jecelya geelana lama jecla waa ariga hadda la xiisaynhayaa barootiin leh waxaa caba dadka waaweynba hadda aalaa cabo haddaba wax soo saar intee la eg ayay leedahay shirkaddan caanaha ee dhaymaal waa kan mar kale cabduqaadir gurey
sida badan mararka badan mararka qaar annaga ayaa ka badan mararka qaarna dadka ayaa naga badan waayo annagu inta badan caanaha ee qaymaan u goynaa mana guurguurno oo sida badan qaymahaasa waxaa dhici karta in intaasoo bilood ay qaymahaas u go-an yihiin laakiin dadka kale maalinba qaymaha ay ku helaan bay siistaan waa kuu sheegay waxaa sababay baahida xoolaha sida loo dhaqdo si ka beddelan in loo dhaqan karo haa waanugu jiraa waana geyn jirnay muqdishaan geyn jirnay gaalkacyaan geyn jirnay intaba waan geyn jirnay haddana waa filaynaa insha allaahu haddii aan gaarno inaan geyno meelo ka badan
waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa barnaamijkaasi ganacsiga nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal mudaharaadyo ayaa xalay ka dhacay dalka masar mudaharaadyadaasi iyo waxyaabihii dadka ay uga cabanayeen waxaa warbixintan goordhoweed nooga soo diray waryaheena magaalada qaahira xuseen saxnuune
taageerayaasha madaxweynihii hore ee waddanka masaarida ayaa xalay ku bannaanbaxay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waddankani kuwaasoo ay kaga soo horjeedaan xukuumadda masaarida dibadbaxyada oo ay soo agaasimeen isbahaysiga difaaca waxa loogu yeero hay-adaha sharciga ee waddanka masaarida ayaa waxa ay ka dhaceen magaalooyinka khaahira giza iyo eliskandariya iyo magaalooyin kale oo ka mid ah waddankani dibadbaxyaasha oo sita sawirada madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi iyo calanka masaarida ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah waxa ay ugu yeeraan dowladda afgembiga ku timid ee milatariga ahi sidoo kale dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan in la soo celiyo hay-adaha sharciga iyo madaxweynihii shacabka masaaridu ay soo doorteen qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa sheegaya in ciidamada amniga si xoog ah ay u kala eryeen dibadbaxyaasha isugu soo baxay xaafado ka mid ah magaalada el iskandariya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddankani wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda masaarida ayaa iyana sheegtay in ciidamada amniga ay xirxireen kooxo khaswadayaal ah oo ka tirsan taageerayaasha xarakada aqwaan muslimiinka oo dibadbaxyo ka dhigayay qaar ka mid ah magaalooyinka waddanka masaarida si kastaba ahaatee arrimahan ayaa imaanaya xilli dalka masar ay ka yaraadeen dibadbaxyada ay dhigayaan kooxaha islaamiyiinta ee ka soo horjeeda dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdulfataax al siisi dibadbaxyada ay dhigayaan kooxaha islaamiyiinta sida ururka aqwaan muslimiinka ayaa bilowday bartamihii sannadii labada kun iyo saddex iyo tobanka kadib markii ciidamada milatariga masaarida xukunku ay ka tuureen madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka waddankani ay soo doorteen ee maxamed mursi xuseen saxnuuni v o a qahira
aad ayuu mahadsan yahay waryaha v o a ee qaahira xuseen saxnuun ayuu ahaa falastiin markana dhegeystayaal waa dhanka iyo gobolada koonfurta soomaaliya beeraleyda gobolada baay iyo bokool ayaa lagu soo waramayaa in ay ka faa'iideysanayaan roobab halkaasii ka da-ay iyagoo bilaabay beerashada dalagyada kala duwan ee beeraha waryaheena mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan baydhaba nooga soo diray
roobka xilliga guga maalmihii ugu dambeeyey wuxuu ka da-ayay deegaano ka tirsan gobolada koonfur galbeed soomaaliya lama soo sheegin wax khasaare ah oo uu geystay roobka waxaana ku diirsaday dadka deegaanada uu ka cortay beeralayda gobolka baay ayaa bilaabay tacabka beeraha xilligan guga iyadoo beeralaydana ay beerayaan dalagyo kala duwan aroor walba waxaa la arkayaa beeraley u kala haya beerahooda si shaqooyin kala duwan ay uga soo qabtaan madguud cali isaaq oo ka mid ah beeralayda gobolka baay ayaa v o a u sheegay inay ku guda jiraan tacabka beeraha rajo wanaagsanna ay ka qabaan wax soo saarka beeraha xilligay abuurkayo hata lan weliba beertii islaha ayaa ka hoolinyi ma inka horreeya misgadii galeydii digirtii salbukodii looskii sesentii lan weliba intii karaanshi eh laakiin iyada rajadana boqolkiiba lan boqol ilahay raja marna mal kul rajo beelow ilahay naristis ada iyada ma inka rajo weynaa ini un walbadan oo macnaha la mahadii doono ilahayna sii doono xiliyadan oo kale beeralayda waxay xoogga saaraan ama beeraan galey digir iyo loos iyagoona ka baqaya masaga ama haruur haddii ay beeraan shimbir inay waxyeeleyso sida uu v o a u sheegay maxamed cali xasan oo ka mid ah beeralayda gobolka baay sanadkun hadda hagaaya roogna hagaayna wali la abuuraday digir galey loosa la abuuraday lanki misga abuur shimbira galaas iida dhibsheen badanyi haddii deeri la deerona waliba waa ahaa sisinga la abuure galey la abuurade misgi la abuurade madaas shimbirmala deyrte haddii hagaagunsising la abuur aaraari koraas oo madhalaasi fayle madhalaas cabdi siraaji oo ah xeeldheere dhinaca beeraha kana mid ah guddiga beeraleyda gobolka baay ayaa isna v o a u sheegay xilliga guga iyo deerta inay kala duwan yihiin inta badan guga beeraleyda ay ka cabsadaan cayayaan waxyeeleeya beerahooda siraaji waxaan kula kulmay beer qudaar oo ku taallay duleedka magaalada baydhabo runtii catoosho beeraha waa iska dhib badan yihiin sida horta beerahan oo hadda deegaanka inaga koonfur galbeed aada iyo aad ayuu u dhibaa bahalka la yidhaha dixriga yaro oo annaga waxaanu dhahnaa dhunqabad mid ay dhahaanaa jirta oo balka gala balgaduud mid la yidhahdaa jirta boori mid la yidhahdaa jira marka intaas oo waxay rabaan keliya in lala dagaalama haddii lala dagaalamo oo la sameeyo in laysku dayo in la buufiyo beertaas xanaano badan ay rabtaa marka saad og tahayna beeraha hadda xoogaho aad barwaaqo waay hadda dhulka aaran waay gugaan roob aan ugu da-ay roobka ujeed waa arkaysaa beerta hadda dhexdeeda aad joogto hadda meeshan waxaa ku yaala sidaan camal basashi waay basashaan annaga marka hore tallaal ayaan samaynaa buubis la yidhaahdo markaan buubino afartan biri kadib ay soo baxdaa haddana waa la tallaalaa saddex bilood kadib waa la jalaa basashaan xanaano badan ay u baahan tahay qarash badan ayaanu gelinaa xilliga jiilaalka ama dayrta iyo xilliga qabowga jiro sida guga waa kala dawan yihiin guga cayaanaa jira cayaankaas waa badan yahay waxaanu kula dagaalanaa sunta la yidhahdo agarneedka ankurta iyo sunta la yidhahdo daltrin sumankaas haddii loo helo qabowga sidiisaba wuxuu wataa dixri yar wataa dixrigaas yara oo ka dhigaya qudaarta qallajinaya intaasun baan kala dagaalanaa hadda marka laga soo tago tacabka beeraha roobabka maalmihii ugu dambeeyey ka da-aya deegaano ka tirsan koonfur galbeed waxay biyo dhigeen balliyo iyo waraqalalnaa iyadoo ay ka faa'iidaysteen xoolaleyda oo bilihii lasoo dhaafay ka cabanayay biyo yari ka jirta deegaanadaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba mahadsanid mukhtaar haatanna waxaan idinku nasinaynaa codka fanaanka cabdi tahliil warsame iyo heesta axoodaam
sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayska daaqo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo duntayo xeedha sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayska daaqo baruu dabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jirayo duntayo feedha karugu xardhoo وحوب دعسدايو سينتو دولكا حابتو وحوب دعسدايو سينتو دولكا حابتو وأن حجينيو وأن حجينيو ويلي مودن حسي أبور وحرير تشالكيو مكامي لا سودايو كوريلو حمبارو وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو ون أرد كحيقين قربا حرامين وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو ون أرد كحيقين قربا حرامين مركان حقاقيو تبنها قيقبا تبنها قيقبا
heesta xoodaamo codka macaan fanaanka cabdi tahliil warsamo waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa caashe ibraahin aadan caashicuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo
sida xiita geelo xilligii gugi intaaye xergeen odayaay ka fuubshe ama wiilan xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogane daryowga oodeen sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka foobsheen ama wiilan xoogli inta ay xabaadheen
This program has come to you from the Voice of America, Washington.